waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay faadumo yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso waxaan toddobaadkan ku wareysan doonaa barnaamijka martida mikrofoonka maxamuud jaamac muuse agaasimaha hay-adda m r c oo ah xarun u gargaarta muhaajiriinta ku sugan puntland agaasime kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka ugu horeyna bal waxaad v o a u sharaxdaa muhaajiriinta ku sugan puntland iyo arrimaha u badan ee ay ka cabanayaan markay idin yimaadaan waxyaalaha ugu badan oo ay ka wadaan waxaa ka mid a mataqaanaa inay dhibaato badan meesha kala kulmeen ay doonanayaan doonayaan in dalkooda in dib loogu cesho barnaamijkaas barnaamij ballaaran oo qeyb annaga ka mid a iyo mataqaana i m ta qaybgoyna ku leedahay weeye waxaa layahay f r ama mataqaana dadka raba se volunteer inay dibkooda dalkooda ugu noqdaan shaqooyinka ugu weyn iyo hadda taxadiyaadka ugu weyn oo annaga ayman haystay ka mid tahay iyo codsiyada ugu far badan oo maalin walba loola yimaado waxaanu qabanaa waxyaalo fara badan oo sidaad ku arkaysa mataqaana sloganka ayaa ku qoran waxaa kamid a mataqaana dadkaas marka hore in la diiwaan geliyo markay soo gaala inay yihiin dad muhaajiriin oo socdo oo mataqana duruufo soo kalifeen dabeed waxaan sameynaa advocacy iyo qareemid waxyaalaha kabata anigu sida direct ama tooskaan u taageerno waxaa kamid a caafimaadka waxaa kamid a waxyaalaha la yiraahdo nfs ama waxyaalaha cuntada inay ku jiraan sida dhaarka kabaha kareemayaasha qalabka dumarka mataqana waxyaalaha lamida marka waxyaala bahala kan la saarsado mataqana teendhooyinka guryaha la saarsado kuwa la gogolado firshaan waxyaala noocaas buskud iyo biyo marka waxyaala badan baanu siinaa waxaan kaloo siinaa wacyigelin waxaanu aan u qareynaa wixii anaga naga baxsan mataqana awoodda iyada hayadaha kaleto khusuusa dowladda iyo mataqana iyo kuwa caalamiga ayaan u qareynaa waxyaala fara badan baanu qabanaa waa gartay ilaa iyo iminka tiradaa celiseen waa imisa tiradan wxel horta barnaamijkan waxaan kuu sheegaya faadimo iyo nasiib wanaag waxaanu nahay dadkii xilligii burburka wixii ka dambeeyey hay-addii maxalliga ahayd ugu horeysa oo iyadoo mataqaana la kaashanaysa dowladda puntland iyo hay-adda iom dib u celisa mataqaana dad muhaajiriina oo dalkeena aan u dhalan sanadkii kun iyo sanadkii laba kun iyo tobankii waxaanu celinay afar boqol iyo sagaashan iyo sagaal qof sanadihii ka dambeeyey xoogaa gaabbaana galay oo barnaamijka fan baa loo waayey haddana sideed iyo tobankii sagaal iyo tobankii labaatankii iyo koo iyo labaatanki ayaan dib u bilownay tirada hadda saddexdaa sanado baan celinay waxa weeye lix boqol toddobaatan iyo sideed isku darkuna wuxuu noqonayaa boqol iyo kun iyo hal boqol iyo toddobaatan iyo toddoba runtii marka la eego dadka aan diiwaan gelinayo waa tiro aad u yar marka la eego haddana laakiin waa tiro aad u weyn iyo waxqabad weyn marka la eego barnaamijkan culayska caalamka uu kuleeyahay iyo sida uu yahay inuu yahay barnaamijkii ugu horeeyey oo soomaaliya aan ka qabano
muddadii uu jiray xanuunkan covid nineteen ma jiraan dad qaxootiga kamida oo uu ku dhacay oo daryeel caafimaad u fidiseen iyo kuwa u dhinta
wallaahi waxaa jiray ha waa jiraan oo barnaamijkan a v r ka markaan sameynayno barnaamij sophisticated oo meelo badan meelo fara badan maadaama dal dib loogu celinayo dalna ay ka baxayaan weeye baaris fara badan baa la mariyaa barnaamijka dhexdiisa waxaanu ka helaa dadka aanu baarayno mataqaana dad fara badan for example tirada hadda ugu dambeysay konton iyo saddex qof inaan markaanu celinayna ilaa iyo afar iyo toban qof baa cudurkaas laga helay inay positive yihiin kabacdina karantiinka la geeyey afar iyo toban ber marka u dhamaato dibba haddana waxa loogu sameeyey jekin saddex iyo tobanka mid waxay noqdeen negative midna wuxuu noqday positive saddex iyo tobanka negative ka noqdayna waxa weeye bas baanu saaray garowe ayaa safaradu ka dhoofisay ma jiraan kuwo safray oo badaha ku dhintay aada iyo aad aada iyo aad laakiin hadda waxaynu ku roonnahay dhinaceena inta badan dad soo caariya oo isla xeebtaa ku dhintay annaga waxaa noogu dambeysay labaiyo toddobiyo tobankii dad kasoo caariyay soona mareero oo tiro yar ahaa laakiin in badan nin ay badbaaday laakiin dhinaca yeman badanaa shantii dooniyad waxaan oran karaa mid kamida ayaa degta oo dad ku dhintaa marka badanaa xaggaas dhaatadaas oo aada mataqan ufaahfaahsan waxay taalaa iom yemen
marka laga reebo tirada yare inii timaada ee go-aansata inay dalkooda dib ugu noqdaan waxaa jira qaxooti tiro badan oo tahriibayaalah oo gidaarada iyo xaafado gaara magaalada boosaaso iyo wadooyinkaa marka boosaaso iyo magaalooyin kale inta udhexaysa socda marka bal kuwaas ka waran wallahi horta faadami marba mar bay ahayd nimankii farsamadii waxaa kanoo farsamo caalamka dhan ka jirta oo smaglariska la yihahdo nimanka tahriibayaashu waxaa mooda hadda in la casriyeeyey oo dadkii jaanis loo diiday oo markii lasoo dhaafo meesha la guumays haddii lasoo gaaro bucraa laga soo baxo ilaa ay baxayaan ay kantarolan yihiin oo gacaniba gacan u dhiibto masal marka guumays laga soo qaado waxaa la keenaa xingalool xingalool baa laga soo qaada kala dhacdaa la keena mareero ama ceelo ayaa toos loo geeyaa iyagoo kolley gacan saan raali wadooyinka la marayo desaan malaynayo waayo dhuugti ma jirto marka hadda dadkii iska lugeynayay waa yar yihiin farsa hadda waxaa noogu dambeeya bishii dhamaatay ganacsi buu noqday isku ganacsi buu noqday jain buu noqday business oo isku xiran oo gacanimo gacan u dhiibto mataqaanaa oo soomaali mataqaanaa somaliland iyo puntland iyo oromo iyo ama, eh, kuwa etoobiya xataa gudaheeda saas isugu xiran ilaa yeman baa mataqan fitaas wada shaqeeyan baa laleeyahay oo lacagta la isugu xawilaa marka hadda tirada lugeysaa aad bay u yartahay laakiin dad fara badan baa jira oo jainkaas aan lacagta awoodin oo iska lug lugeeyo saddex iyo afar iyo toddoba iyo sideed iyo sagaal iyo waa la helaa xataa siddeetan baan maalmood helay mataqan socdo ayaamihii roobka soo car Een, dadkaad celinaysaan waxaa iga dhex muuqday caruur aada u da-yar Ee, bal ka waran iyaga caruurtaasi way jiraan laba caruurood baa jira eh, faaduma iyo qoro waxaa la yidhahaa u ms baa la dhahaa ama dad aan combayn dad aan lala socon oo afar iyo toban jir iyo laba iyo toban jir saddex iyo toban jir ilaa iyo shan iyo toban jir ba arkaysaa oo ciyaal lasoo lugooyey ah kuwa anagu caruur baan u naqaan marka la eego kriteriyada xulashada oo mataqaana anaga eh, yahada u nka ku shaqeeyaan waa caruur bay weli noo yihiin inaga Eh, waxaa jira kuwo kaleeto sa arkaysa caruur u eg oo mataqana la socday waalidkood oo familiyaal meeshaan mataqaana irregular ahaayo iska joogay oo sharci aan ku joogin oo caruur ku dhalay oo go-aansayda inuu noqdaan iyo een, kuwii laftigooda mataqaana caruur ay ka haayo ama caruurtaba ahayo labiyo toban jirada koo toban jirada ayaa lasoo lugooyey iyagoo kuwaas nasiib wanaag waxaa weeye meel gaara ayaan geynaa nimankaas taas hay-adda la yidhaahdo iyo hadda mudafa ayaa gacanta ku haysa hay-adda mataqan wasaaradda eh, haweenka awalna taas baahan jirtay kharashkana unicef baa ka bixisa halkaasoo seefhowsi guryo la yidhaahdo ilaa iyo afar gaaraya ayaanu ciyaalka lagu haya ilaa inta la qaadayo
waa gartay marka kuwaana waa kuwa waalidiintood la socda oo raba inay dib u noqdaan xafiiska jooga haa kuwa kana arkaysay oo waalidkood la socday oo yaryarka ah oo dadka tobanka wixii ka hooseeya ah dadkaas oo infantis baa la dhahaa dee weli carruurnimo ma gaarin iyago nooca carruurta loo yaqaan iyago waa ka hooseeyaan marka waalidkood bay la socdaan waxaana weeye dad irregularis dada kan la yidhahdo macnaha aan sina u diiwaan gashanin qaxootin ahayn asaalamsiin karna aan ahayn cid aqoonsi aana jirin sharci darro dalka ku yimi sharci darro ku jooga boosaas iska shaqaysan jiray carruur waysi gursada dad bay dhaleen dadkaas iyo kuwa maanta yimi waa isku xuquuq ma jiraan wax caqabada oo idinka hor yimi shaqooyinkiina muddadii aada howlahan ku guda jirteen wallahi hadee faadan waa iska cabiri kartaa caqabad waa jirtaa dadkaan u shaqeyna waa dad aada u fara badan oo dadka ugu nugul biniaadanka maanta caalamka ku nool ah muhaajir oo dhan baaba iska nugul kuwaana waa kasii liitaan Eh, imkaanaadkaygu waa iska yaryahay inkastoo anaga maanta mahadin ka gaarta hay-adan iom iyo mataqaana dadka aan la shaqeyno kaleto maca dowladda nala hogarbaxo waxaan uga baahano laakiin eh, caqabad iska jiraan caqabadaha ugu waaweyn waxaa kamid a inaanay baahida meesha jirta iyo mataqana imkaanaadka aanu- aanu hayna isu dhigmin Ah, inaanan si deg deg uga jawaabi karin for example qof mataqana maanta u baahan mata wax gacanta eh, gur- gar- gurmud lala gaaro inaan processkii mataqaana aan u maro annaga hay-adihii na caawin jira oo kaleeto waqti dheer qaadato qofkuna ama uu sii dhinto ama uu sii baxo waxaa kaloo kamid a dadka naga codsanaya in dib loo cesho iyo inay kala badan yihiin imkaanayaadka eh, mataqaana aanu hayno ama intii bishii ay qaadaan ay amtay ay awoodaan mataqaana dowladda etoobiya cod ee ogolaanshaheedu marka caqabado fara badan baa jira waxaa kamid a xagga nolol xumo oo dadkii mataqaana shaqooyinka inta corona jira iyo suuqa inay yaraadeen Eh, dhibaatada mataqana tahriibiyayaasha oo iyo laftigooda beenta dadka u sheegayaan oo dadkii ku rafaadaan inta meesha kusoo dhacaano marka waxyaalo fara badan Tirada- tira- tirada hadda joogta maxaad u haysaan ma diraysaan Eh, tirada waa arkaysa faadumo hadda maanta jaaniskan shaqada aan meesha adan ka qabanaysa waxa waxaan u baajirnay tiimkii baa noo jooga mataqaana safaaradda iyo immigrationka oo mataqaana hadda waxaan celinaynaa dad ilaa iyo dhowr iyo lixdan qof gaaraya Eh, baan iskarin garaynaynaa oo la siinaya laasha baasaar la siinaya insha insha allah nin kasti wiik ama usbuuc soo socdana la dirayaa saasaan u wadnaa waxaan codsanaynaa een, in hawshaas mataqana dib u celinta een, ee, dadaal weyn la gesho oo dadka ee, dhinacyada ay khusayso sida IOMta iyo anaka iyo nimanka la wasaa dowladda oo fudayn laga rabo iyo iyo dowladda Ethiopia la rabo inay dadkeeda la soo celinayo oo mataqaana la kharash garayna juhdi fara badan la gelinayo aad u ogolaato dhowr goor arrintan waa kala hadalay maadaama dadka la iskirin gareeyay oo corona iyo wax kasta dad corona free ah baa anagu celinayna oo negative ah Jawaabtooda aynu kasoo daahdamiyaa marka ma ogolaanshahooda ayaa xataa waqti qaato oo waxay yidhahdaan xagga eh, xeradii lagu hoseeyn lahaa baa buuxda oo dhulkii la geyn lahaa imkaanaadki ma hayno dadka anagu hataa hataa center hataa ayom tuulada baa xagga lagu sii hayaa Eh, waxaana kamid ah mandate-ka ayom in qof kasta tuulada qorti toos loo geeyo oo kharash la siiyo lacag la dhawr integration fee ama dadka soo dib ugu bixiro intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay maxamuud jaamac muuse agaasimaha hay-adda m r c tan iyo kulantideenna dambe waa faadimo yaasin jaamac oo idin leh nabadgelyo